noocan oo wanaagsan waa mar kale barnaamijkeenii toddobaadkii tegey iyo soomaaliya barnaamijka maanta waxaa noo soo diyaariyey wariyahena magaalada muqdisho maxamed kaafi waxaana magaaladan atlaanta ku qaabeeyey islamar ahaantaana noo soo saaray yuusuf sheekh cadow iyadoo dowladda federaal ee soomaaliya xilliyadii lasoo dhaafay ay waday howlo ay ku baacsanayaan haraadiga xarakada shabaab ee ku sugnaa gudaha dalka soomaaliya gobollo badan oo ka mid ah ayaa maanta waxa ay dowladda ku guulaysatay in magaalada jowhar caasimadda gobolka shabeellada dhexe ay kala wareegto ciidamada xarakada shabaab kadib kolkii ciidamo ka socda dowladda federaalka kumeel gaarka ee soomaaliya oo garabsanaya ciidamada midowda afrika ay maanta u dhaqaaqeen dhanka magaalada jowhar caasimadda gobolka shabeellada dhexe kaasi kadibna ay u suura gashay ciidamada dowladda iyo kuwa amisom in ay la wareegaan magaalada jowhar waa kan waryaheena magaalada muqdisho maxamed oo warbixin inooga haya sida ay wax u dhaceen maanta magaalada jowhar wax yar ka hor inta ciidamada dowladda soomaaliya iyo weliba kuwa amisom aysan si toosa gudaha ugu gelin magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe ayaa halkaasi waxaa isaga baxay dagaalyahanada ururka al-shabaab oo muddo ka arriminayey shacabka ayaa intaasi kadib ku qamaamay xarumihii ururka al-shabaab ee maamulka ay ku shaqaynayeen muddadii halkaasi ay ka arriminayeen waxaana goobaha ay gudaha u galeen shacabka ka mid ah xarunta gobolka maxkamadda saldhigga iyo weliba qaybo kale kuwan waa qaar ka mid a shacabka magaalada jowhar oo xilligaani ku howlan in ay qaataan waxyaabihii ururka al-shabaab ay kaga tageen xarumihii maamulka ay ku shaqaynayeen ee magaalada jowhar intaasi kadib ciidamada dowladda soomaaliya iyo weliba kuwa amisom oo isgarabsanaya ayaa si toosa waxay gudaha ugu galeen magaaladaasi jowhar waxayna si nabad ay kula wareegeen magaalada iyadoona wax dagaala aysan ka dhicin maadaama al-shabaabka halkaasi ka arriminaya ee isaga sii baxeen markii ciidamada dowladda iyo kuwa amisomba ay soo galayeen gudaha magaalada mid ka mid a dadka deegaanka oo la hadla idaacadda markii ciidamadan ay gudaha u soo galeen magaalada jowhar ayaa waxa uu yidhi bedel oo jabi aan caadi ahi weli way kala socotaa guriyaasha wixii dhammaan ayaa kala socda ciidamadii ayagoo raxraxan u socda iyo gabaaridooda ismarayaan haddana mideeda kale jabiga shacabka waxaa wegiin shacab aad u soo dhaweynayo magaalada waxay joogaan hadda waxay si toosa ugu haystaan dhinaca elaborka way haystaan waxay kaloo ciidamada ay haystaan saldhiggii hore xarakadii ka talinaysa horena uu ahaan jiray saldhigga maamuladii hore ee soo maray sidoo kale waxaa waxaysan magaalada isbedeladeeda kale waa caadi haddana mideeda kale waxaa waa askartii oo ay kala racdaynayso kii dadkii bilaalakada waday yaa ayagoo oo xambadiinaya u isticmaalaya kor yaa balse ku kala eryayo shacabka
ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa amisom ayaa sidoo kale isla maanta waxay la wareegeen degmada mahadaay ee isla gobolka shabeellaha dhexe sidoo kale waxay qabsadeen garoonka diyaaradaha ee magaalada jowhar oo wax badan ka fog magaalada waxaana la sheegayaa ciidamadaas in ay mareen waddada cariga ah ee magaalada jowhar nin ka mid a dadka degan degmada mahadaay oo magaalada isaga baxay markii ay soo galeen ciidamada dowladda ayaa isagoo ku sugan beeraha degmadaasi mahadaay waxauu iskaga warramo wuxuu indhihiisa ku arkay
haye ciidamada xagee ka soo galeenaa la yidhi hadda magaalada mahadaay ka waran ciidamada ma joogaan ha ciidamada jooga xaafadahee ka joogaan magaalada mahadaay magaalada meesha ay toos kaga joogaan ii sheeg xagee waaye dhinacee ka soo galeenaa la yidhi haye marka adiga xaggee joogtaan hadda beerahaad aadeen miya haye ciidamada idin yimid waa kuwe amisom ma aragta amisom gudaha magaalada mahadaay ma galeen ciidamada dawladda keliya aragta soo maahan
magaalada sidoo kale isla maanta waxaa ka dhacay laba qarax oo waaweyn kuwaasoo dhawaqooda laga maqlay gudaha magaalada waxaana qarax hore oo ka dhacay fariisin ururka al-shabaab ay ku lahaayeen xaafadda horseed ee isla magaaladaasi jowhar waxaana la sheegayaa in ay caruur yaryar ay wax ku noqdeen qaraxaas sidoo kale qaraxa labaad ayaa wuxuu ka dhacay xaafadda hantiwadaag gaar ahaan saldhigga halkaasoo ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda ee maanta la wareegay magaalada jowhar iyo weliba deegaano kale oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe waxay ka kooban tahay afar xaafadood oo kale ah horseed hantiwadaag kulmis buulashiikh waxaana sidoo kale magaaladan ay magaalada muqdisho caasimada soomaaliya u jirtaa sagaashan kilomitir qiyaastii magaalada jowhar waxa ay aada caan ugu tahay xagga beeraha waxaana dadkeeda ay u badan yihiin beeraley sidoo kale magaaladan waa halka keliya ee soomaaliya oo dhan oo ka baxo bariiska ma ahan magaalada jowhar magaalo dagaal toddobadii sano ee ugu dambeeyana waxaa isku bedelay shan maamul waxaana caado u ah maamul kasta in uu halkaas isaga baxo markii maamul kale uu soo gaaro magaalada jowhar sidoo kale shacabka magaalada jowhar ayaa waxaa lagu tilmaamaa in ay yihiin dad nabadda jecel waxayna mar walba ay la shaqeeyaan maamul kasta uu u yimaada maxamed kaafi sheekh abuukar reediyo wadajir magaalada muqdisho